maanta waxaanu imi meeshaan inaan ka hadlo xasuuqa ba-an ee lagu hayo ummadda soomaali galbeed oo ay ku hayso qoomiyadda oromadu arrintaasi wax laga aamusi kara maahan wax la daawan kara maaha waxaan la qaybsanayaa walaalahayga soomaaliyeed ee ku nool soomaali galbeed dhibaatada haysata waxaan rabaa inaan xagga tiiraanyada aan kala qaybsado haddii aan ka gudbo la qaybsigaas waxaan baad u dirayaa tala ah ee ku aadan arrimahaas iyada ah dowladda dhexe ee soomaaliyeed waxaan leeyahay qaybihiina kala duwan ee maamulku ama maamulka qaybihiisa kala duwan sida baarlamaanka fulinta iyo garsoorkaba arrimaha iyaga ah waxaa loo baahan yahay in si dhaqsa ah la isaga yimaado oo khaasatan baarlamaankuna fadhi ka yeesho golaha fulintuna uu fadhi ka yeesho waxaa loo baahan yahay in loo diro talabiya kaba dhimcaan ah dowladda dhexe ee etoobiya iyadoo lagaga lagala hadlayo dhibaatada meeshaa ka jirta waa in sida ugu dhaqsaha badan ay dowladda dhexe oo soomaaliya ay jawaab uga bixisaa jawaabtaas oo aan ahayn gacanka hadal gacanka hadal ku baaqi mayo gacanka hadalkuna maslaxad ma keena maslaxaddu fogeeyaa waxaan leeyahay dowladdu hana ka hana hana ka fadhiisato ha ka shirto dabadeedna degdeg qoraal community ah oo arrimaha lagaga hadlayo waa in loo diraa dowladda dhexe etoobiya oo aan jaar ka nahay iyadoo aan mar walba laga waantoobayo colaadiisa jireenka ahayd oo etoobiya iyo iyo soomaaliya udhexaysay arrintaa iyada ah dadka masiirka soomaaliyeed huwan khaasatan dowladda dhexe second maamul goboleedyada dhammaantood ya waa inay arrintaa iyada ah ay fadhiyo ka yeeshaan dabadeedna ay baaq ka diraan oo arrintaa iyada ah gurmad dukumenti ah iyo codba leh waa in laga diraa mujtamaca soomaaliyeed ee kaleeto meel kastoo ay joogaan bulshada waxgaradkeeda siyaasiyiinta dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada arrintaa iyada ah waa in loo toog hayo lagana lagalana qayb qaato dhibaatada soo wajahday dadkaas soomaaliyeed ee xasuuqu soo wajahay oo la doonayo deegaamadooda iyo dhulkooda in laga barakiciyo waa wax aan laga aamusi karin lana daawan karin una baahan diblomaasiyad in xal marka hore wax loogaga raadiyo haddii diblomaasiyad la waayo waxay noqonaysaa haddee wejiga kale oo looga gudbi karo in laga tashado taa haddaan ka gudbo qoomiyadda oromada ka soo jeeda ee ku nool soomaaliya qaybaheeda kala duwan inta ayan saamayn ku yeelan arrintaa iyada ah waxaan ayagana ugu baaqayaa inay isaga baxaan dalka soomaaliya oo ay ku noqdaan deegaamadooda waayo dadka dhibaatadu saamaysay soomaalidu waa seer kale waa dad isku xiran maadaama ay isku xiran yihiin dadka dhibaatadu saamaysay gudaha iyaga kama jiro maamul amnigeeda amnigooda xakamayn kara maadaama uusan gudaha ka jirin maamul amnigeeda xakamayn kara baaqa aan u dirayaa wuxuu noqonayaa iyagana inay isna ururiyaan dabadeedna ay deegaamadooda ku noqdaan inta nagu soo wajahana ay naga joogaan talada aan arrinta aan u imid waa arrintaa iyada ah mana ka aamusayno mana ka aamusi doonno mar walba wixii nagaga aadan ayaanu ka samaynana arrintaa iyada ah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu